بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda labiyo lixdanaad waxaanu ku joogaa aayadda siddeed iyo siddeetanaad allah waxa uu ihi subxaanah ina aladiina aamanuu waladiina haaduu wاnnasaara wالsaabi'iina man aamana biاllahi walyowmi اlآakhiri wacamila صaalixaa falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay hawaabu اlmu'miniina min kuli طawaa'if wa ana alasla almunji huwa aliimaanu walcamalu الsaalix lannasabu walxasab waxaa aayaadkaa rabbi ku tilmaamay dawaa'ifta oo dhan marka laysku wada duuduubo kuwa mu'miniinta ah kuwa yahuudeed kuwa nasaarada ah kuwa saabi'iinta la yidhaahdo ee diin intay ka baxeen diin kala galay ee leexday kulligoo dawaa'ifkaa isku wada duuduubo waxaa ka badbaadaya man aamana billaahi walyowmi alaakhiri wa camila saalixan cidda iimaan dhaba la timaado oo run oo xaq ah camal wanaagsan oo saalixana samaysa waxaa loo ballan qaaday abaal ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin ajruhum waa mufradun mudaafun limacrifatin fayacum waa abaal nooc walba leh oo ridaha rabbi iyo ru'yada rabbi ugu weyn tahay cabsi waa loo diiday mustaqbalka iyo wax ku soo socda ay ka baqaan murugana waa loo diiday wax tegay iyo maadi ay ka warwaraan ama ka qoomamoodaan waxaa kaloo aayaadku ay tilmaameen qaba'ixu lyahuudi wa ciqaabuhum addunyawiyu bacda imhaali illaahi lahum foolxumooyinkii yahuudi ay faleen iyo ciqaabkii adduunye ku qabsaday markay ilaahay ballamadiisii ay buriyeen markuu alla u kaadiyey kadib cuquubadii qabsatay oo alla waxau ihi waid akhadnaa miihaaqakum warafacnaa fowqakum atuura khuduu maa aataynaakum biquwa wاdkuruu ma fiihi lacalakum tattaquun huma twalaytu min bacdi dalik ilى akhiri اlaayaat ilaahay halkaa wuxuu ku tilmaamay nimankaa yahuudeed markii ballanka iyo wacadka lagaga qaaday kitaabkii towraad ahaa inay ku toosnaadaan in ballantaa ay buriyeen oo aanay ilaalin oo ay ka baydheen marka yahuuddan mucaasiriinta ahayd ee waxa weeyaan waktigii nebi moxamed noolaa aayaadkan iyo khitaabkan lagu wajahayana siaynu horeba usoo tilmaanay dadka dambe ee faraca ah asalkoodii horey ka soo jeedeen waxay sameeyeen waa loo nisbeeyaa oo wixii wanaag ay lahaayeenna waa leeyihiin wixii dhibaato iyo xumaan ay lahaayeenna kuwanna waa leeyihiin mar hadday kuwaa ku dayanayaan oo dariiqoodii hayaan waid akhadnaa miihaaqakum warafacnaa fowqakum atuur khuduu maa aataynaakum biquwa miihaaqa laga qaaday iyo buurta inta lasoo fujiyey madaxa loo saaray si loogu cabsigeliyo ma isku wakti bay ahayd mise kala wakti wowda haddii waawulxaal laga dhigo xaaladu waa muqaarino oo waa isku xilli oo buurta inta lasoo rujiyo oo madaxa loo saaraa la yidhi ballanta qaata markaasay yidhahdeen waaya haddiise wowda caatifo laga dhigo isku wakti inay tahay laga qaadan maayo oo kala wakti ayay noqon kartaa kadib ilaahay waxa uu tilmaamay ballantii markay buriyeen ee ay ka baydheen in waxa weeyaan cuquubo iyo cadaab ay mutaysteen waxaa alla uu tilmaamay yahuud kuwii ka mid ahaa ee lagu imtixaamay maalinta sabtida ee amarkii diidee buriyey cuquubadii adduunyada kaga dhacday oo ah in loo dooriyey daayeero laga dhigay daayeero la fogeeyo oo la durkiyey oo dulaysan qisadaasina waxay ahayd waxaa loo diiday maalinta sabti inay ugaadhsadaan kalluunka ayaa loo diiday waxaa la yidhi horta aslu sabti waa bimacna alqaطci waa goynta sabti wajacalnaa nawmakum subaatan ay qaaican litacabikum marka waxaa lagu yidhi maalinta sabti camal iyo shaqo oo dhan gooyoo jara oo nastoo raaxaysta dabadeed waxaa lagu imtixaamay maalinkii sabti ee la yidhi ha ugaadhsanina ayaa kalluunkii isagoo raxan raxan iyo koox kooxa badda waxa weeyaan dusheeda uu kasoo buuxsamaa ila waa lagu imtixaamayaa maalmaha kalena waxay ugaadhsadaanba waa waayaan dabadeed xeelad bay sameeyeenoo waxay yidhaahdeen maalintan sabti ee uu badda dusheeda imanaya kalluunku aynu kalluunkii dabanno oo macnaha maalintaas godad iyo meelo waxa weeyaan gacmo intaynu jeexjeexiya samayno badda dhexdeeda godadkaas haynoo soo galo xagga dambena ha laga xidho maalintaas sabti markaynu godadkaa uu inoogu dhaco dee axaddana aynu kala baxno waa xeelad ay xaaraantii u xeeladaysanayaan oo macnaha waxay leeyihiin sabti maanaan ugaadhsanay axad baanu ugaadhsannay sabtidiina way sii dabteenoo godad bay kusii xanibeen marka waa halkay culimmadu ka yidhaahdeen alxiyalu laa tuxallilu lxaraam xiyalka in loo xeeladaysto xaaraantao kolba dhinac lagaga yimaado xaaraanta ma xalaalayso oo saxiixuljaamica waxaa ku sugan xadiidu cumar inuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam qaatala allahu lyahuuda in allaha caza wajala lama xarama calayhim ashuxuum jamaluuha uma baacuuha faakaluu ahmaanaha wa in allaha idaa xarama shayan xarama hamanah yahuud allaha nacdalo xaydha markii loo diiday laga xarimay waa dhalaaliyeen oo dareeray ka dhigeen oo subag oo kale ah dabeed waa iibiyeen dabeed qiimihii ka soo baxayna waa cuneen ilaahay shay markuu xarimo qiimihiisana waa xarimaa oo xaaraan wixii ka soo baxa waa xaaraan marka waa xeelad marka nimankaasi sidaa sameeyey waxaa lagu imtixaamiyey adduunyo daayeero dulaysan in loo bedelo marka waa dabar go-eeno daayeerada maanta nool maaha kuwii yahuud loo bedelay hamoodine iyagu waa dabar go-een laakiin xaaladda iyo xilligaas ayaa daayeero lagu dooriyey qaabkoodii aadamiga ahaa ee quruxda badnaa arrintaana cuquubo ay ku cibro qaataan oo wax ku qaataan dadka ka dambeeyaabaa laga dhigay kadib ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu aayaadkan kaga warramay qisatu lbaqara wamaa fiiha min alcibar qisadii saca iyo cibrooyinka waaweyn ee ku duugan ee in lagu waantoobo wax lagu qaataa ay mudan tahay qisada dacwadan iyo doodoodan ayaa ka soo horeysa dhacdadii dhacday oo qisadu waid qataltum nafsan fadaara'tum fiiha dhacdadu waa taa dambaysa xagga qiraa'ada dacwadan iyo doodanna dilkay ka dambaysaa laakiin waa lasoo kala hormariyey markaa naf bay iska dileen naftay iska dileen waa ku doodeen oo waa isku tuurtuureen idinkaa diliya idinkaa dilay dabadeed dee markay muuse iskula yimaadeen waxaa loo waxyoodoo la yidhi waxaad ku tidhaahdaa sac qala oo gowraca sacaasi xubnihiisa xubin uun ka mid a tay doontaha noqotee hilibkiisa wax ka mid a ninka maqtuulkee la dilay ku dhufta wuu kiciyo isagaa hadli oo sheegi intuu noolaado oo dhan hebel baa dilay madaxadayga iyo canaadka yahuud lagu imtixaamay in allaha ya'murukum an tadbaxuu baqaratan waa iska jinsi caamahoo nakiradaa dhacday fii siyaaqi lihbaat waxay ku rumoobeysay sac kastoo kasoo horbaxa hadday gowracaan waa ku rumoobi lahaa waayo sac yacni gaara lama odhane sacun baa la amray laakiin waa niman dee madaxadaygu biyo dhigaye iyagaa siday su-aal iyo dood u wadeen isku adkeeyey waana lagu adkeeyey ibnu cabbaas waxa uu yidhi shadaduu calaa anfusihim fashudida calayhim way isu isku adkeeyeen siday waa teeda u hayeen iyana waa lagu adkeeyey waayo qaacidadu waxay tidhaahdaa man shadada shudid ninka wax isku adkeeya waa lagu adkeeya marka waxaan ilaahay kugu adkayn maxaad isugu adkaynin wamaa ana min almutakalifiin markaa siday kolba waa nooceeda u hayeen markii u dambaysay yidhaahdeen wa innaa in shaa allahu lamuhtaduun wuxuu yidhi ibnu cabbaas low lam yastatnow lama htadow abada haddaanay istitnaha ka soo reebi lahayn oonay odhan lahayn in shaa allahu waanu ku hanuuni weligoodba kumay hanooneen ee intaasaabay ku badbaadeen wa inaa in shaa allahu lamuhtaduuna markaas ayaa dee sicii ay qaleen waa goor iyagiina ay isdhibeen xukunkiina lagu adkeeyey waxaa kaloo ka mid ah mawaadiicda ay aayaadkani ka warramayaan bayaanu shiddati qaswati quluubi alyahuud caddaynta la caddeeyey nimanka yahuudeed quluubtoodu siday u qallalan tahay ee dux iyo iimaan aanay u lahayn waa haalibkooda kuwoodii hanuunay rumeeyey dee way ka baxayaan oo nimanka intaasoo aayaada lasoo tusay haddana uma qasad quluubukum min bacdi dalik fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay taxriifu lyahuudi kalaam allahi can cilmin wa nifaaquhum wa ciqaabuhum nimanka yahuudeed inay bedeleen hadalkii allee towraad ku yaalay yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicih iyagoo weliba og ayay u badheedheen bedelidda nifaaqoodii baa la tilmaamay iyo cuquubadii xumayd ee ka dhalatay allah waxau yihi afatatmacuuna an yu'minuu lakum waqad kaana fariiqu minhum yasmacuuna kalaam allah wa kalaam allahi fi tawraa istifhaamtaasi waa lilistibcaad ma waxaad rajaynaysaanba oo damac idinkaga jiraa inay idin rumeeyaan oo idin waafaqaan waa arrin aada u fog oo aada u dheeroon dhaweyn qabaa-ixdoodii baa la tilmaamo kalaamkii ilaahay ee towraad ku yaallay iyagoo garanayay ogaan u bedelayeen markaasay munaafiqiinta yahuudeed muuminiinta markay la kulmaanna odhanayeen waa rumaynay markay iyagu isu gaar noqdaanna waxay odhanayeen maxaa nimanka ugu sheegaysaan wixii alla idiin furay iyo cilmiga towraad aad ku haysaan ma waxaad doonaysaan ha dhow inay idinkaga gar helaan ilaahay agtiisa maad ka qarisaan ilaahay wuxuu tilmaamay nimankaa yahuudeed inay ka mid ahaayeen kuwo aan waxna qorin waxna akhriin oo ummiyiin ah ummi waa nisbatun ila lummi waa ruuxa siduu hooyadii uurkeeda kaga soo baxay ku baaqi ah wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a wajacala lakum alsamca walabsaara walaf'ida lacalakum tashkuruun nina uurka hooyadii dee cilmi kalama soo bixin markaa ruuxa aan waxba iska bedelin ee siduu kusoo dhashay ah ayaa la yidhaha ummi waa nisbatun ila lummi marka waxaa ka mid ahaa nimanka yahuudeed kuwa umiyiinta ah oo kitaabkii towraad ahaa aan waxba ka garanayn yididiilooyin mooyaane ay iska tamaniyaan waa yididiilo iyo hadal beenoon meel jirin amaaniya jamcu umniya wuxuu iska tamaniyayaa janno iyo waxaanu uba shaqaysan oo wa qaaluu lan tamasana annaaru ilaa ayaaman macduuda waa kuwa odhanaya dee annaka naari naba taaban mayso maalmo tirsan mooyaane kadibna jannaanu hore ka gelayna bal waxay yidhahdeen lan yadkhula aljanata ila man kana hudan aw nasaara tilka amaniyuhum laysa biamaniyikum walaa amaniyi ahli lkitaab waa uun iska yididiilo aan meel haysan oon loo camal falin waxaana la yidhaahdaa amaanidu waa madmuum rajaduna waa maxmuud waayo amaanidu waa ruux oon sababtu waxaan ku heli lahaa samayn haddana iska tamaniya waa tamani macno la-aan ah kaa waa laysku caayo waa la ceebeeyey oo xasanulbasri waa kii lahaa laysa aliimaanu bاtamani wala bاtaxali walakin ma waqara fi اlqalb wasadaqahu اlcamal iimaanku wax layska tamaniyo layska yididiilaysto iyo wax laysku qurxiyo oo madharka guud uun ka muuqdoon hoosta jirin ma aha ha yeeshee waa wax qalbiga dega camalkuna uu rumeeyo oo u markhaati kaco rajadu laakiin waa maxmuudo waa ruuxu isagoo sababtii samaynaya inuu rajeeyo sida inuu jannada rajeeyo isagoo iimaaniyo camal saalixa sameeyey waa rajaa waa maxmuud waxaa kaloo lagu fasiray ilaa amaaniya ay ilaa qiraa'ata mujarada ila umniyada iyo tamaniga qiraa'adana waa lagu iطlaaqaa ila ida tamanaa alqa shayطaanu fi umniyatihi tamanaa ay tala cuثmaan ibnu cafaanna markii qur-aan isagoo akhriyaya la dilay waa kilaa shaacirku tamanaa kitaab allahi awala leylihi wa aakhirahu laaqa ximaama almaqaadiri habeenka awalkiisii kitaabka alluu akhriyayey aakhirkiisiina wuxuu la kulmay qadarkii mowdka iyo dhimashada marka tamanaa kitaab allahi ay tala waa bimacna tilaawa marka laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya ay ilaa qiraa'ata mujarada kuwa aan towraad ka garanayn akhrin mooye wax kale dee kutubta samaawigaana waxaa loo soo dejiyey in lagu tadabburo la fahmo oo macnaheeda la qaato ee maaha qiraa'o keliya kitaab anzlnaahu ilayka mubaarak liyadabaruu aayaatih waliyatadakara ulu lalbaab laa budda min altadaburi walfahm waa laga maarmaan faham iyo ufiirsasho iyo ku dhaqan lagu camal falo taasina waxay ka dhalanaysaa in xuruufta la akrinayo macaanideeda la garanayo kadib alla wuxuu tilmaamay kuwa yacni towraad iyo kitaabkii alla bedelaya cuquubaday la kulmayaan iyo waciidkiiyo goodiga usoo arooray fawaylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim uma yaquuluuna hada min cindi illahi liyashtaruu bihi hamanan qaliila fawaylun lahum ila akhiri alaayaat kadib alla wuxuu tilmaamay hawaabu lmu'miniin waladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati ulaa'ika asxaabu اljannati hum fiiha khaaliduun kadib alla wuxuu tilmaamay mukhaalafatu lyahuudi lilmawaahiiq inay yahuud nimanka la yidhaahdo ballamihii lala galee adkaa ay ka baxeen oo aanay buuxin sideed ballan oo laga qaadaa rabbi tilmaamay oo aanay buuxinayn waid akhadnaa mihaaqa bani israa'iila laa tacbuduuna ila allah ilaa aakhiriha waxaa laga qaaday cibaadat llahi waxdah ixsaanu lwaalideyn walaqrabiin walyataama walmasaakiin wacadamu safki اdimaa wacadamu ikhraaji anfusihim min buyuutihim wacadamu اlmudaahara calى bacdihim اlbacd wاlfidaa waa hamaaniyata cuhuud afar hore iyo afar dambe waid akhadnaada hore iyo tan dambeba waid akhadnaada dambe afar iyo afar ballamahaas waa buriyeen laa tacbuduuna ila اllah waa khabariyat lafda wainshaa'iyat macnan xagga lafdiga waa ka khabari oo ballantaanu idinka qaadnay waa maxay laa tacbuduuna caabudi maysaan waa khabari oo waa nafyi laakiin xagga macnaha waa ka inshaa'i oo waa macno nahyi oo ay laa tacbuduu ila allah ayay ka dhigantahy ha caabudina alla mooye axad kale marka waxaa la yidhaha waa nafyun yuraadu bihi nahyu waa nafyi looga jeedo nahyi iyo reebid waxaana la yidhaahdaa majiiu nahyi bisiiqati alkhabari ablagu min annahyi asariix nahyigu inuu siiqo khabar ku yimaado sida laa tajidu qowma yu'minuuna billah iyo waxa weeyaan laa tacbuduuna ila allah iyo inuu nahyi sariixa ku yimaado laa tafcal sidaa ha samayn waxaa ka xeel dheer baa imaamu shinqiidi uu tilmaamay inuu nahyigu ku yimaado bisiiqati alkhabar yuraadu bihi annahyu waana sida siiqadan iminka laa tacbuduuna ay laa tacbuduu nimanka yahuudeed ee reer madiina waxay xilfi la kala ahaayeen qabaa'ilkii ansaariyad ee kala duwanaa aws iyo khasraj oo banu nadiir iyo banu qaynuqaac reer khasraj bay xilfi la ahaayeen bani quraydana reer aws markay nimanka ansaari reer madiina waa aws iyo khasraja ay dagaalamaan dagaallo xunxun iyo utuna horaa u dhexeeyo way dagaalami jireen jaahiliyadii eh dee nimanka yahuudeed qolaba qoladay bahwadaag la tahay lasoo dagaalgeli jirtay marka ballamihii laga qaadiy waa burin jireen waxaa loo diiday inay iyagu islaayaan oo guryaha iska bixiyaan oo isu kaalmaystaan xadgudub iyo dil waxaana la amray kooda maxaabiis dagaal loo qabsado inay soo furtaan marka wixii kale o dhan waa khilaafeen waa isdilayaan waa isbarabixinayaan waxay isu kaalmaysanayaan dagaal iyo dulmi laakiin waxay ka oofiyeen oo keliya in kooda maxabuus maxbuus ahaan loo qabto ay soo furtaan oo labada dhinacba ay isugu tagaan soo furashada kooda maxbuuska ah waa halka alla uu ka yidhi afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd oo miyaa kitaabkii towraad ahaa waxyaabihii laydinku faray badhna miyaa rumaynaysaan badhna miyaa ka gaaloobeysaan oo yacni waxyaabihii idin laydin saaray ee laydin amray badhna miyaad fulinaysaan badhna miyaa beeninaysaan waa idin sidee marka badhkay fulinayeen waxay ahayd iftidaaha inay isfurtaan badhka ay ka gaaloobayaanna waa dilka iyo bixinta iyo mudaaharada iyadoo loo diiday bay haddana samaynayeen arrintaa ahlu kitaabka lagu ceebeynayo muslimiintana way haysataa hadday kitaabkooda badhna qaataan badhna ay ka tagaan waana ta maanta in badanoo muslimiinta ka mid a haysata meel walow la joogo oo ummadda muslimiinta ah maxkamadahooga iyo xukaamtooda iyo madaxdooda kitaabkii ilaahay uu soo dejiye sidiisa umay wada qaadan way ku rumoobaysaa markaa afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd war kitaabkii badhna miyaa qaadanaysaan badhna miyaa ka tegaysaan waa wixii yahuud lagu yaqaanay waa sifaadka gaalada ee sifaadka muslimiinta ma aha in kitaabka la kala qaybiyo marka kitaabka alleh si dhammaystiran in loogu dhaqmo ayaa waajibka u yahay waxaa lagu gebagabeeyey mowqifu lyahuudi min alrusuli wa takdiibuhum wa qatluhum alanbiyaa yahuud mowqifkay ka qaadan jireen ambiyadiiyo rusushii loo diray iyo siday u beenin jireen badh badhna ay u layn jireen fa fariiqan kadabtum wa fariiqan taqtuluun bismi illaahi araxmaani araxiim allah waxa u ihi subxaanah ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwii haaduu yahuudoobay iyo wannasaaraa kuwa kiristanka ah iyo wasaabi'iina kuwa diintii ahlu kitaabka ka baxay ee diimo kale u baxay marka waxaa la yidhi saabi'iintu waxay ahaayeen qowmun kharajuu min diini ahli lkitaab wa fiihim alxunafaa waalmushrikuun kuwii ahlu kitaabka yahuud iyo nasaare diintooda waa isaga baxeen waxayse u qeybsanaayeen kuwo mushrikiina oo malaa'igta iyo xidigaha iyo waxyaabaha caabuday iyo kuwo xunafo la odhan jiray oo bicadii nebi moxamed horteedba sala allahu calayhi wasalam iyagu ilaahay keligii caabudi jiro oo odhan jiray naxnu calaa millati abina ibraahim oo shirkiga iyo awsaanta ka dheeraaday saabi-iintu waa kuwa saba'a iyo saabi-una waa ninka diin intuu ka leexda diin kala galay nasaarena waxaa loo yidhi nasaara waa linusratihim ciisa calayhi salaam oo markuu yidhi sida alla inooga warramay man ansaari ila allah ay yidhaahdeen naxnu ansaarullah nusraday u nusreeyeen ciise ayaa nasaare loo yidhi ama waxay deganaayeen ama u badnaayeen qaryo iyo meel naasiro la yidhaah labadaba waa la yidhi haaduuna waxaa loo yidhi odhahday yidhaahdeen innaa hudnaa ilayk waa kuu toobad keennay ama awlaaddii yacquub aabbahood yacquub oo ay ka tafiiran yihiin waladkii ninkii ugu weynaa ayaa la odhan jiray yahuuda daal mucjama oo dhibic leh markii la carabiyeeyaa dhibicda laga tuuray alifkiina la xadfay yahuud u noqday labadaba waa la yidhi marka ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey mu'miniintana waa ayo waa kuwa aamanuu bialsinatihim wa kafaruu biquluubihim munaafiqiintii kuwa afka ka rumeeyey baarkiisa uurkana ka gaaloobay ama kuwa mu'miniinta dhabta ah dhaahiran wa baatinan labadaba waa lagu fasiray marka innadaas isamkeedu waa mawsuulka aladiina khabarka waxa dhacayaana waa jumlada dambe oo mawsuulka ismu inna iyo macduufaadkiisa laga daba keenay khabarku wuxuu dhacayaa jumlada man aamana man waa mubtado labaad khabarkeedu waa falahum jumladaa khabarka dhacaysa raabidkana waa loo soo qadarayaa jumlada khabarka dhacday lagu xidhayo isamkaa hore khabarka ay u dhacayso waa minhum allah waxa u ihi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa haaduu yahuudooba iyo wanasaara kuwa kiristanka ah iyo wasaabi-iina kuwii leexday ee diin intay ka baxeen diin kala galay man haddaba axadka aamano rumeeya minhum xaal u kuwaa ka mid yahay hadda waa dhammaantood isku wada qaad kuwa iimaanka loo sugay kuwa yahuudeed kuwa kiristanka ah kuwa saabi-iinta ah kulligood guntiyo gebagabadu waa man aamanada waa halka lagu badbaadayo marka man axadka aamano rumeeya minhum xaal uu dawaa'ifka alla soo sheegay ka mid yahay billaahi alla rumeeya iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo wa camila sameeya saalixan camal wanaagsan falahum waxa u sugnaaday ajrum abaalkooda cinda rabbihim rabbigood agtiisa ayuu ugu sugnaaday walaa khawfan cabsiina calayhim korkooda may ahaanin walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya wadkuruu xasuusta reer banuu israa'iil ow id waagii akhadnaa aanu qaadnay mihaaqakum ballantiina dhaar lagu adkeeyey waa alcahdu lmu'akadu bilyamiin oo warafacnaa aan kor yeelay fowqakum dushiina ama korkiinana adtuura buurtii tuurusiina la odhan jiray ilaahay nebi muuse kula hadlay intaanu soo rujinnay aanu madaxiina soo dul saaray si aanu idiin cabsi gelinno oo dabeed waqulnaa lakum usoo qadar aanu idinku nidhi buurtii oo idin dul saaran khuduu qaata maa kii aataynaakum aanu idin siinay biquwa xoog iyo dadaal iyo dardar ku qaata aan caajis iyo kasal aan ahayn oo wadkuruu xusa maa kii fiihi kitaabkaa dhexdiisa ku yaallana xusa yacni kitaabka aanu idin siinay towraad qaato xoog iyo dadaal ku qaata waxa ku jirana xusa oo macnaha ku dhaqma oo ku camal fala lacallakum tattaquuna likay tattaquu si aad alla uga baqdaan sidaa sameeya uma tawallaytum dabeed waad jeedsateen min bacdi dalik ay min bacdi dalika almiithaaq ballantaa adagee laydinka qaaday dabadeed waad jeedsateen oo waa beeniseen oo ballantii maydaan buuxin falowlaa fadlu llah ilaahay deeqdiisa calaykum korkiina uu ku galladaystay iyo wa raxmatuhu naxariistiisu mawjuudun mid jirta haddaanay ahayn khabarka soo qadaro fadliga alla idinku galladaystay oo ah inuu tawbada idin waafajiyey iyo naxariista rabbi idin naxariistay oo ah inuu tawbadu idin waafajiyey idinka aqbalay taasi haddaanay jiri lahayn la kuntum waxaa ahaan lahaydeen min alkhaasiriin kuwa khasaaraa ka mid noqon lahaydeen walaqad calimtum laamtu waa muwai'atun lilqasame wallaahi baan ku dhaartay laqad calimtum dhab ahaan baa u ogaateen aladiina kuwii ictadow xadgudbay minkum xaalay idinka idinka mid yihiin fi sabti maalintii sabtida kuwii xadgudbay ee wixii loo diiday sameeyey waa ogtihiin oo faqulnaa dabeed aanu ku nidhi lahum iyaga kuunuu ahaada qiradatan daayeera ahaada daayeeradaasoo khaasi'iina dulloobay oo la durkiyey waa adilla'a mubcadiin amarkuna waa amar kawniya oo qadariya ee amar sharciya ma aha oo amar sharci ahaan loo farayo sameeya dee iyagu maba awoodi karaan inay isbedelaan laakiin amarku waa kawni qadariyahoo ilaah baa sidaa xukumoo qadaray waanay noqdeen waayo maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun fajacalnaaha marka ilaahay wuxuu tilmaamay dee ummaddaasi ama qoladaasi inay qaybsameen oo qaar waxa weeyaan waa kuwaa xadgudbay qaar waa kuwii waaninayay ka jooga lahaa qaarna waa isaga aamuseen marka kuwii xadgudbay waa la cadaabo adduun iyo aakhiraba adduunyadana wataa lagu dooriye aakhirana cadaab baa u yaalla kuwii u diidaya xumahee toosnaana dee iyaga waa la badbaadiyey kuwii aamusnaa waa laga aamusay culimmaduse waxay yidhaahdeen kol hadday inkirsanaayeen oonay raalli ka ahayn ilaan fardu kifaayihii waa laga qaado waa laga xambaaray intay odhan lahaayeene iyaguna kuwa badbaaday ku jiraan allah waxa u yihi fajacalnaaha dabeed waxaanu ka yeelay marka aayaadkii suurat lacraaf waid qaalat ummatu minhum lima taciduuna qowman illahu muhlikum aw mucadibhum cadaaba shadiida qaluu macdirata ilaa rabbikum walacalahum yattaquun falama nasuu ma dukiruu bihi anjayna aladiina yanhuna can isuu waakhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bima kanuu yafsuquun aayaadkaas alla ku tilmaamay allah waxa u yihi fajacalnaaha cuquubada iyo dhacdadaa waxaanu ka yeelay damiirku ama wax mafhuum min asiyaaq hadalka laga fahmayo u noqdaa ama wax mutaqadimu dikri oo hore loo soo xusay marka cuquubada laga fahmaya siyaaqan ayaa damiirku u noqonaya fajacalnaaha dabeed waxaanu ka yeelay baa alla yihi cuquubadaas iyo dhacdada nimankaa ku dhacday nakaalan cuquubo lagu cibro qaataanu ka dhignay oo ankaal iyo nakaal asal ahaan waa xadhigga wax lagu xidho ina ladaynaa ankaalan wa jaxiiman waa xadhko iyo katiinado marka nakaalan waxaa loo jeedaa wax dembiga ka dabro oo ka xidha oo ku cibro qaataan oo cabsi geliya markay arkaan weyaan macnaha iyo muraadka loo jeedaa allah waxa u yihi fajacalnaaha ay alcuquubatu lmafhuuma min asiyaaq cuquubada iyo dhacdada nimankaa ku dhacday waxaan ka yeelay baa rabbi uu yidhi nakaalan cuquubo lagu cibro qaato limaa bayna yadayha kuwii horteeda ku sugnaa baanu cibro uga dhignay iyo wamaa kuwii khalfahaa gadaasheeda ahaadee ka dambeeyey macnaha kuwii xilligaa goobjoogga ahaa waxay ku cibro qaataan oo dembiga ay kaga cabsoodaan baanu uga dhignay ilan waaba ogaayeenoo waa joogeene kuwii ka dambeeyena cibraanu uga dhignay oo ilaa yowmi alqiyaama cid alla cidda dabadood imanayso waa darsi iyo cuquubo lagu waantoobo wax lagu qaato wa mawcidatan markaa fajacalnaaha waxaanu ka yeelay nakaalan cuquubo lagu cibro qaataanu uga yeelay limaa kuwii bayna yadayha horteeda ahaaday iyo wamaa kuwii khalfahaa gadaasheeda ahaaday kuwii goobjoogga ahaa iyo kuwii ka dambeeyeyba wa mawcidatan waana ayaanu uga yeelay lilmuttaqiina kuwa alla ka baqo oo waayo waa kuwa kuwaantoobaya wax ku qaadanaya waxaa loogu gaar yeelay alla waxau yihi wadkur xus nebi allow dadkana u sheeg id waagii qaala uu yihi muuse nebi muuse liqowmihi qowmkiisa uu ku yidhi ina allaha alla ya'murukum wuxuu idin amrayaa an tadbaxuu inaad gowracdaan baqaratan sac inaad qashaan baa alla idin amrayaa reer banu israa'iilow qaaluu waxay yidhaahdeen atattakhidunaa muusewma waxaad naga yeelanaysaa huzuwa dheeldheel ama mahzuwan bina kuwa lagu dheeldheelo oo jalaaludiin asiyuuti wuxuu odhanayaa ey mahzuwan bina marka wuxuu ka dhigayaa inay tahay min iطlaaqi اlmasteri wa iraadati ismi lmas- maf- mafcuul master baa la cabiray waxaana loo jeedaa ism mafcuul oo huzuwan ay mahzuwan bina laakiin samiin alxalabi durulmasuunka isagu wuxuu ku rajaxayaa masdernimada in loo daayo on waxba la awilin waxaan u leeyahay waa lilmubaalaga oo sidaynu soo marray hudan lilmuttaqiin shayga marka cayntiisa masderka laga cabiro waa xeeldheeraan marka waaba dheeldheelka iyo jeesjeeska laftiisii ha naga dhigan taasaa ka xeeldheer in loo daayo qaaluu waxay yidhaahdeen atattakhiduna ma waxaad naga yeelanaysaa ood naga dhiganaysaa huzuwa dheeldheel miyaad naga dhiganaysaa qaala waxau uhi muuse acuudu billaah acuudu waxaan magan gelayaa billaahi alle an akuuna min an akuuna inaan ahaadaan ka magan gelayaa min aljaahiliina kuwa wax magaratada ah inaan ka mid noqdo allaan ka magan galay waayo jahligay ka mid tahay dheeldheelka iyo istihzaagu qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lanaa rabbak udcu noo bari muusew lanaa anaka rabbaka rabbigaa noo bari waxaa noo bayaamiye yubayin waa jawaabu dalabka haddaad dee noo barido yubayin wuu noo caddayn rabbigaa lanaa annaka maa maxay ahaatay hiya baqaradani sacani muxuu yahay waa noo caddayn doonaa alleh qaala waxa u ihi muuse inahu ilaahay yaquul waxa uu leeyahy inahaa iyadu baqaratun sac weeyi saca oo laa faaridun mid gabowdoo ilka dhacsatay aan ahayn walaa bikrun qaalin yarna aan ahayn taasoo cawaanun u dhaxaysa bayna dalik kaa la soo sheegay u dhaxayso oo weyni iyo yaraan u dhaxaysa waa dhexdhexaad ee fafcaluu sameeya maa tu'maruuna waxa laydin farayo fala oo sameeya oo muranka iyo madax adayga iska daaya ma joogsanina qaaluu waxay yidhaahdeen udcu noo bari muusow lanaa annaka rabbaka rabbigaa ha noo sii caddeeye noo bari yubayin waa jawaabu dalabkii mar walba yubayin wuu noo caddayna haddaad noo barido lanaa annaga maa muxuu ahaaday lownuhaa midabkeedu isagaa noo caddayna noo weydii qaala waxa uu muuse yidhi inahu ilaahay yaquulu waxa uu leeyahay inahaa iyadu baqaratun sac weeyi saca oo safraau cawlan ama huruud ah midabka asfarka ah cawlaankaasoo ama huruuddaasoo faaqicun kaasoo faaqicun uu daran yahay lownuhaa midabkeedu ama uu saafi yahoon wax kala barxin oo faaqicu waa asfar saafi ah oo lown kale anu tarraxin inahaa iyadu baqaratun sac weeyi saca oo safraau huruuda kaasoo faaqicun u saafi yaho uu daran yahay lownuhaa midabkeeda asfarka oo midab kale aanu tarrixin ama aanu barxin taasoo tasururu faraxtigelinaysa annaadiriina kuwa eegaya daawanaya faraxtigelina soo ay ku farxayaan qaaluu waxay yidhaahdeen may joogsana udcu noo bari muusew lanaa annaka rabbaka rabbigaa noo bari yubayin wuu noo caddayna lanaa annaga maa maxay bay ahaatay hiya baqaradan ama sacani waayo ina albaqara lo-di ee baqar ereyga baqara wuxuu ka mid yahay ereyada carabiga ee haddii ta la geliyana mufrad noqda haddii laga jarana jamac noqda oo iminka baqaratun waa sac baqarun waa lo-dii badnayd tamratun waa xaba timira tamrun waa timirtii badnayd shajaratun waa halgeed shajarun waa dhirtii marka waxaa la yidhaha ta baa lagu kala saaraa bayna mufradiha wa jamciha kalimaadkaas marka waxay yidhaahdeen allah noo caddayn maxay tahaye waayo ina albaqara lo-dii tashaabaha waa isaga kaaya ekaati calaynaa korka yaga wa inaa annagu in shaa allahu allah hadduu doono lamuhtaduuna ay hidaayatana mashiicadu waa afcaasha inta badan mansuubka ama mutacalaqeeda la xadfo ee wax ka dambeeya ama ka horeeya siyaaqa laga fahmo marka iminka mafcuulkeeda waxaa laga fahmayaa lamuhtaduuna macnuhuna wuxuu noqon wa inaa anagu in shaa allahu allah hadduu doono waa jumlo muctarida ah ay hidaayatanaa hanuunka yaga allah hadduu doono hee lamuhtaduuna kuwa ku hanuunayo helayaanu nahay qaala waxa uu muuse ku yidhi inahu ilaahay yaquul waxa uu leeyahay inahaa iyadu baqaratun sac weeyi saca oo laa daluulun mid layliyan oo shaqada iyo camalka loo layliyey aan ahayn daluulkaasoo tuhiiru mid qodaysa aan ahayn alarda dhulka oo tuhiiru larda jumladaasi waxay sifo u tahay daluulka waxaanay ku jirtaa fii xayizi nafyi diidmada marka daluulkaasoo tuhiiru mid qodaysana aan ahayn alarda dhulka qodaysa aan ahayn walaa tasqi oo aan waraabinayn alxarha beerahana aan waraabinayn taasoo musallamatun mid laga badbaadiye iin iyo ceeb oo dhan ah taasoo laashiyata calaamad ama bari fiiha dhexdeeda aanay ku sugnayn bar yar ama calaamad yar ama dhibic yar oo ka duwan midabkeeda aan lahayn oo saafi ah qaaluu waxay yidhaahdeen alaana hadda ayaad ji'ta la timid muusow bilxaqi xaqi caddaa haddaad la timid fadabaxuuhaa waa fadabaxuuhaa fadabaxuuhaa waa gowraceen sacii walxaal bay gowraceen maa kaaduu markii hore aanay ku sigan yafcaluuna inay sameeyaanba waa mubaalago oo inay sameeyaan da-ya xataa kumay dhowaan inay sameeyaan markii hore laakiin ugu dambayntii waa sameeyeenoo waa gowraceen waid qataltum sacaba wixii keenay waa tan waataynu nidhi qisadii iyo dacwadoodii dacwaddaa soo hormartay qisadiina waa la dambeysiyey dhexdooda ka dhacdo waa nin qofkay iska dileen alla waxa uhi wadkuruu xasuusa reer bani israaiil ow id waagii qataltum aa iska disheen nafsa naf oo fadaara'tum dabeed aada ku doodeen oo isku tuurtuurteen mudaaraat macnaha fadaara'tum ay tadaafactum weeye aada isku tuurtuurteen oo ku doodeen fiihaa ay fii qatli nafs naftaa dilkeedii aada ku doodeen oo isku tuurtuurteenoo qoloba qolo ku tuurtay walxaalna aa ku doodeen allahu alla mukhrijunkii soo bixinaya ee bannaanka keenaya uu yahay maakii kuntum ahaydeen tagtumuuna kuwa qariya faqulnaa dabeed waxaanu nidhi idribuu faqulnaa dabeed waxaanu ku nidhi idribuuhu meyidkan ama maqtuulkan ku dhufta hudu waxay u noqonaysaa almaqtuul alshaksu lmaqtuul naftii la dilay markaa nafsadu waa mu'anathe waxay ugu noqonaysaa maqtuulnimo ama shaksinimo waayo damiirku waa mudaker nafsaduna waa mu'anath faqulnaa dabeed waxaanu ku nidhi idribuuhu hu oo kii la dilaya ku dhufta bibacdihaa ay bibacdi laxmi lbaqara sacaa gowracdeen hilibkiisa barh ka mida ku dhufta macarabkuu ahaa malugtuu ahaa meel walba waa lagu tilmaamay laakiin faa'iido weyn oo ku jirtaa ma jirte e intaa qur-aanku sheegun baynu ku dhaafaynaa waa uun yacni hilibkii saca wax ka mid ah meeshuu doona ha noqdo alla waxa u yihi kadalik ay ixyaaan noolayn kadalika kaas lasoo sheegay oo kale ah sida naftaaba aanu u noolaynay ayuunbaa yuxyi llahu alla u noolaynayaa almowta kuwa dhintay oo wayuriikum uu idin tusaya aayaatihi aayaadkiisa lacalakum tacqiluuna likay tacqiluu si ha u garataan oo u fahamtaan wajalaaludiin asuyuuti wuxuu odhanayaa lacalakum tacqiluuna ay tatadabbaruuna fataclamuuna ana alqaadira calaa ixyaai nafsin waaxida qaadirun calaa ixyaai nufuusin kaiira fatu'minuuna macnaha waa si intaad u fiirsataan u fahamtaan oo u garataan in allaha naftaa keliya soo nooleeyey nufuusta kalena uu soo noolayn karo dabeed aada u rumaysaan ayaa sidaa loo sameeyey uma qasa dabeed waa qallashay quluubukum qalbiyadiinii min bacdi dalik yacni ay min bacdi tilka alaayaat aayaadkaa laydin tusay dabadeed qalbiyadiinii yahuuday waa qallashay ciddii shabahdaana dee waa la sifa uune oo fa hiya quluubtii naasi kalxijaarati waaba dhagaxaan oo kale aw ashaddu ama waaba ka darantahay qaswatan xagga qalaylka awdu ama waa litaqsiib oo qolona waa dhagaxaan oo kale qolona waaba kasii daran tahay qismun kada wa qismun kada waa litaqsiib amaba waxaa la yidhi waa bimacnaa bal oo idraabiyaho fa hiya kalxijaarati weeyaan aw ashaddu bal ashaddu qaswa iska dhaaf dhagaxaana waaba kasii darantah waxaa la diidayaa markaa in shaki la yidhaho waxay culimada qaar u diideen waayo shakigu waa mustaxiilun cala allah ilaahay xaggiisa waa ka mustaxiilo wax walba xagga alle waa ka go-an yihiin oo noqnoqod kuma jiro haddii tii shakiga ahayd looba daayana waxay yidhaahdeen waa binisbati lilmukhaatabiin addoommada lala khidaabayaa loo jeedaa oo idinku markaa eegtaan waxaad is odhanaysaan talow qallayl badana ma dhagaxaanba mise waaba kasii darantah fa hiya quluubtaasi kalxijaarati dhagaxaanta oo kale weeyaan aw ashaddu ama waaba ka daraan badan tahay qaswatan xagga qalaylka dhagaxaanta waaba ka daran tahay maxaa xadiid loo odhan waaye waayo birta dabkaa la geliyaa oo waa la dhalaaliyaa laakiin dhagaxu ma dhalaalo oo liana alxajara ashaddu min alxadiid waa kasii daran yihi waina min alxijaarati dhagaxaanta waxaa ka mid ah lamaa mid baa ka mida yatafajaru uu kasoo burqado minhu xaggiisa alanhaaru ay maau lanhaari webiyada biyahooga ay kasoo burqadaan oo waa min tacbiiri almaxalli wa iraadati alxaali toggii dee waxa weeyaan hoosu qodnaa ee biyuhu ku jireen toggaa dhaqaaqay dee maaha oo ay wax kasoo baxayaan togga laftiisa eh waa biyaha soo boodaya tog togu isagu ma soconaayo marka wa ina min alxijaarati dhagaxaantii waxaa ka mida lamaa mid baa ka mida yatafajaru ay kasoo burqanayaan oy kasoo boodayaan minhu xaggiisa alanhaaru ay maau lanhaari webiyada biyahoodu ay kasoo boodayaan wa ina minhaa dhagaxaantii waxaa ka mida lamaa mid baa ka mida yashaqaqu dildilaacayo oo fayakhruju uu kasoo baxayo minhu isaga xaggiisa almaau biyuhu ay kasoo baxayaan wa ina minhaa dhagaxaantii waxaa ka mida lamaa mid baa ka mida yahbitu soo dhacaya ama soo daadanayo oo min khashyat illaah alla cabsidiisa darteed la soo daadanaya oo dhagaxaad aragto buurta dhekadeeda isagoo kasoo wilaanwilanaya de hada min khashyat illaah wama allaahu alle ma aha nin bigaafilin kii moogan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaanna ilaahay ma moogana ee waa arkaya waana ogyahay allah waxau ihi afatatmacuuna oo miyaad rajaynaysaan oo damacsan tihiin an yuuminuu inay idin rumeeyaan yahuudi lakum idinka oo idin waafaqaan oo diintiina qaataan haddaa muslimiintii tihiin walxaal qad kaana ay hore u ahaayeen fariiqun qeyb oo minhum nimanka yahuudeed ka midii yasmacuuna kuwa maqla kalaam allah ilaahay hadalkiisa kuwa maqla ay hore u ahaayeen waa kalaamkii alle ee towraad ku yaalay kalaamullaahina waa bixarfin wa sawt oo cod la maqlo iyo xuruuf la qoro ayaa kalaamka alle u leeyihi waana sifatun lilahi hayru makhluuqa waana sife ilaahay oo makhluuq ma aha markaa koox ka mid iyo waxay ahaayeen hadalka alle kuwa maqla waa hadalkii ilaahay ee towraad ku yaalay huma yuxarifuunahu dabeed way bedelayeen hadalkaa alle min bacdi maa caqaluuhu intay fahmeen ay garteen dabadeed ayay doorinayeen walxaal hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin kii ilaahay inaanu ahayn oo ay bedeleen waidaa laquu marka ay la kulmaan munaafiqiinta yahuudeed aladiina kuwa aamanuu rumeeyey qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waa rumaynaa ayay mu'miniinta ku odhanayaan waa yahuuddii munaafiqiinta ahayd waidaa khala marka uu u noqdo marka uu gooni noqdee uu u laabto oo khala jalaaleynku waxaa odhanayaa rajaca laakiin waxaa awleysan in la yidhaahdo ficilka khalaa waxaa la dhansiiya waxaa la yidhaha waa baabu tadmiin oo macnaha ficil kale oo rajaca ficilka ficil kale macnihii marka la dhansiiyana macnihiisi iyo macnaha ficilka kaleba waa laga wada macnaynaya oo waa wada tusinaya kiisii asalka ahaa iyo ka la dhansiiyeyba macnuhu markaa wuxuu noqonayaa wa idaa khala marka uu gooni noqdo ama uu gaar noqdee ay u laabtaan bacduhum barhkood ilaa bacdin barhka kale markay gooni noqdaan una laabto barhkood barhkii kale qaaluu waxay odhanayaan atuxadithuunahum kuwoodii madaxda iyo culimadoodii baa ku odhanaya kuwan atbaacda atuxadithuunahum oo mu'miniinta ma waxaad uga sheekaynaysaan oo u sheegaysaan bimaa kii fataxa allahu alla uu idiin furay calaykum korkiina ma wuxuu ilaahay cilmi idiin furay iyo wixii towraad ku yaallo sifada nebi maxamed ay ka mid tahay ma tii baad mu'miniinta u sheegaysaan liyuxaajuukum si ay idinkula doodaan bihi kaasi cinda rabbikum rabbigiin agtiisa afalaa tacqiluuna miyaydaan waxba kala garanay kuwooda madaxda iyo culimada yahuudeed baa ku odhanaya kuwii kale maxaad muuminiinta ugu sheegaysaan towraad waxa ku yaalla ma waxaad doonaysaan berri ilaahay marka la hor tago inay idinka gar helaan oo yidhaahdaan sida caynkan iyo caynkanay ahayd oo way garanayeen maxaa ugu sheegaysaan si aan xujada aanay inoogu oogin oonay odhan nimankani waa yaqaaneene ogaan bay u beeniyeen oo uga baydheen laamtana waxaa saxa in la yidhaha liyuxaajuukum waa laamu sayruurati waalcaaqiba oo macnuhu wuxuu noqonayaa liyuxaajuukum si cidhibtooda dambe u noqoto ha dhow inay idinkula doodaan waxa idinku u sheegteen laakiin laamul cillo maahoo uguma sheegayaan si ay ugula doodaan oo kuwan yahuuddu markay muuminiinta waxu sheegayaan ujeeddadoodu maaha ha dhow ha idinkula doodaan alle agtiisa mar haddaanay taa ujeeddadoodu ahayn sabab iyo cillo loogama dhigi karo laakiin waa caaqibada dambe ayaa sida noqon doonta marka qaaluu waxay odhanayaan atuxadithuuna waidaa khalaa marka ay gooni noqdaan ay u laabtaan bacduhum barhkood ilaa bacdin barhka kale qaaluu waxay ku odhanayaan kuwii madaxdaa kuwii kale atuxadithuunahum mu'miniinta ma waxaad u sheegaysaan oo uga warmaysaan bimaa kii fataxa allahu alla uu idiin furay calaykum korkiina oo cilmigii towraad ku yaalay ah liyuxaajuukum si cidhibtooda dambe muuminiinta u noqoto inay idinkula doodaan bihi kaad u sheegteen cinda rabbikum rabbigiin agtiisa ay idinkula doodaan afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli iyo garasho lahayn awalaa yaclamuuna oo miyaanay ogeyn kuwa sidaalihi ana allaha in alla yaclamu uu og yahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxay muujisanayaanba wa minhum nimanka yahuudeed waxaa ka mid ah ummiyuuna kuwa ummiyiin oon waxna qorin waxna akrin ayaa ka mid ah kuwaasoo laa yaclamuuna aan garanayn alkitaaba kitaabkii towraad ahaa aan garanayn ilaa amaaniya laakinahum yatamannawna amaaniya ha yeeshee waxay yididiilanayaan yididiilooyin beeneed oon run ahayn markaa yididiilo lagu macneeyo istinuhu waa munqaic oo waa bimacnaa laakina waayo amaanidu kitaabka la jinsi ma aha laakiin haddii amaaniyada tilaawo laga dhigo waa la jinsi istinahana mutasil baynu ka dhiganaa oo macnuhuna wuxuu noqon wa minhum waxaa ka mid a nimankaa yahuudeed ummiyuuna kuwa aan waxna qorin waxna akrin kuwaasoo laa yaclamuuna aan garanayn alkitaaba kitaabkii towraadaha aan garanayn ilaa amaaniya ay ilaa qiraa'ata mujarada akrin macnaha ka madhan oo tilaawo keliya mooye wax kale macnihiisa aan ka garanayn wainhum ay maahum kuwaasi may ahaanin ilaa yadunuuna kuwa malaynaya mooye wax kalaba may ahaanin fawaylun haddaba hoog liladiina kuwii ayuu usugnaaday yaktubuuna qorayey alkitaaba ay ilmaktuuba waxaa la qoraya kuwii qorayey biaydiihim ee gacmahooda ku qorayey marka fawaylun oo mubtada ah khabarkuna liladiina dee jaara majruurkaas u dhacaya mawsuulka majruurka ahe maxaa u cunansiiyey isagoo nakiraa inuu mubtada noqdo fawaylun waa waxaa la yidhi musawiqa ducadaa ka mid ah ama ducaa-u lahu ha noqdo ama ducaa-u calayh marka jumlada ducaaye haddii laga dhigo musawiqu waa ducada macnuhu markaa wuxuu noqon fawaylun hoog liladiina kuwii ha u sugnaado ilan waa ducaa-u calayhi marka ducada lafteeda musawiqa haddii jumlada khabariye laga dhigana sidaynu ma ku macnaynay musawiqu wuxuu noqonayaa waciidka adag ee lagu tilmaamay oo kaanamaa nakiro mawsuufo oo kale la mid noqon in la sifeeyo o kale maadaama waciid adag lagu tilmaamo oo goodi adag allah waxaa uhi fawaylun hoog liladiina kuwiibuu usugnaaday ama ha usugnaado kuwaasoo yaktubuuna qoraya alkitaaba ay ilmaktuuba kitaab marna master buu noqdaa bimacna alkitaab oo qoraalka ah marna bimacna almaktuub oo kale la qoraya ah maanta waa bimacna almaktuub markaa kuwa qoraya alkitaaba ay ilmaktuuba wixii ay qorayeen biaydiihim gacmahooda ku qoraya uma yaquuluuna dabeed odhanaya haadaa kan ay gacmahooda ku qoreen min cindi illaah ilahay agtiisa ayuu ka ahaaday liyashtaruu si ay ugu iibsadaan bihi isaga hamanaa qiimo iyo lacag qaliilaa yar si ay u siistaan ayaa waxay gacmahooda ku qorqoreen waa kankii alla soo dejiya ay odhanayaan fawaylun hoog lahum iyaga ayuu usugnaaday oo ama ha u sugnaado mima min ajli maa kii dartiibuu ugu sugnaaday marka sababiye laga dhigo ama mimaa kii xaggiisuu hoog uga sugnaaday kaasoo katabad ay qortay aydiihim gacmahoodu wawaylun hoog ayaa lahum iyaga usugnaaday waa to yacni waadi naareed ama cadaab daran mima min ajli maa kii dartiibuu ugu sugnaaday ama mimaa kii xaggiisuu uga sugnaaday kaasoo yagsibuuna ay kasbanayaan wa qaaluu waxay yidhahdeen lan tamasanaa na taaban mayso annaaru naartuna taaban mayso ilaa ayaaman maalmo mooyaane maalmaho macduudatan la tiriyey waa maalmihii afartanka ayee dibiga ay caabudeen ay yidhahdeen maalmahaas unbaa inta nala soo yarmariyo waanu ka soo bixi qul waxaad ku tidhaha nebi maxamedow attakhadtum oo ma waxaa ka yeelateen cinda allaahi alla agtiisa cahdaa ballan ma allah agtiisa ballan idiin taallaa oo damaanad baa haysataan falan yuklifa allahu alla baajin maayo cahdahu ballantiisa waa jumla muctarida am taquuluuna mise waxaad leedihiin cala allah ilaahay korkiisa waxaad ka leedihiin maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn waa laba miduun ilaahay ballantiisa ma baajiye ma ballan buu idiin qaadoo haysataan mise waa ku been abuuranaysaan mutacayinku waxa weeyaan iftiraa ballani ma jirta waa ku been abuurateen alla waxaa uhi balaa haa naari waa idin taabanaysaa balaa waxaa la yidhaahdaa waa iijaabun bacda annafyi waa sida xarfu jawaabka lagu jawaabee nacam oo kale laakiin waxay la gaartay nafyi baa loogu jawaabaa oo nafyigii lan tamasana naaru naarna taaban mayso balaa haa way idin taaban weeyi waxaa kaloo lagu macneeyaa balaa bimacnaa bal iskaba dhaaf inaanay idin taabana way idin taabane man kasaba man ruuxa kasaba kasbaday ee sameeyey sayi'atan xumaan oo wa axaatad ay koobtay bihi isaga khatii'atuhu gafkiisu uu koobay ee dembigiisu hareereeyo meel uu ka baxaba waayey fa ulaaika kuwaasi asxaabu nnaar naarta asxaabteeda weeyi oo hum iyagu fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa kuwaaraya weeyi cabdiraxmaan naasir asicdi tafsiirkiisa wuxuu ku odhanayaa sayi-ada koobtay waa un gaalnimo iyo shirki waayo fa ina man macahu liimaanu laa tuxiitu bihi khatii'atu nin mu'mina gafku ma hareereeyo ma koobo makhraj iyo meelunbuu helaa ilan iimaan buu qabaaye marka waa sayi-adaasi waa gaalnimadii weyneyd ee naarta lagu waarayay kufaarta allah waxau yihi waladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmalada wanaagsan sameeyey ulaa'ika kuwaasina asxaabu ljannati jannada asxaabteeda weeyi oo hum iyagu fiiha jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwa kuwaaraya weeyi wadkur xus nebi allow dadkana u sheeg id waagii akhadnaa aanu qaadnay mihaaqa bani israa'iila nimanka reer banu israa'iil waa ubadkii nebi yacquube ballantooda markaanu qaadnay oo waqulnaa lahum waa maxay ballantu aanu ku nidhi laa tacbuduuna caabudi maysaan waa khabarun bimacna nahyi e ay laa tacbuduha caabudina ila allaha alla mooye axad kalaha caabudina wa bilwaalidayni waaxsinuu u samafala bilwaalidayni labadii waalidna u samafala ixsaanan samafalid wadilqurbaa dhowaanshaa ku saaxiibkaana u samafala ee xigtada ahaa walyataama agoontiina u samafala waalmasaakiini kuwa masaakiintae baahanna u samafala oo waquuluu yidhaahda linnaasi dadkana ku yidhaahda xusnaa ay qowlan xusnaa hadal hagaagsan xasananna waa la akhriyay waaqiimuu ooga asalaata salaada ooga oo wa-aatuu bixiya azakaata zakadana oo siiya cidda mutaysatay uma tawallaytum dabeed waa jeedsateen ilaa qaliilan in yar mooyaane intiinii badnayd waa jeedsateen inta yar oo minkum idinka idinka mid ah walxaal baa jeedsateen antum idinku mucriduuna kuwa sii jeedsaday ah maxaa loo soo celiyey wa antum mucriduuna jumladan xaaliyada ee loo sii adkeeyey waa istimraariyada ay daa'imeen ay caado ka dhigteen waayo waxaa la yidhaha aljumlatu lismiyatu tadullu cala alistimraari waddawaam way joogtaysteenoo waa caadaystayaal weeyaan macnuhu wax mar iyo laba ka dhacay ma aha wadkur waxasuusta reer bani israa'iil ow idwaagii akhadnaa aanu qaadnay mihaaqakum ballantiina aanu idinka qaadnay oo maxaa idinkaga qaadnay laa tasfikuuna oo waqulnaa lakum usoo qadar aanu idinku nidhi laa tasfikuuna daadin maysaan waa khabarun ama khabariyatun lafdan wa inshaa'iyatun macnan eh ay laa tasfikuu hadaadinina weeye aanu idinku nidhi dimaa'akum dhiigagiina hadaadinina walaa tukhrijuuna ay walaa tukhrijuu ha barabixinina anfusakum nafyihiinana ha bixinina min diyaarikum guryihiina ha ka bixinina hadda looma jeedo qofka u naftaada ka ha ka bixinin ee waxaa loo jeedaa ay laa yukhrij bacdukum bacdaa berhkiin barhka kale yuu saarin oo waxaa laga cabiray nafahoodii ka nafsin waaxida sidii naf keliya sidii aayaddii kaleba muuminiinta loo yidhi walaa talmizuu anfusakum ay laa yalmiz bacdukum bacda iyo aayaddii hore horeba inoo soo martay fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum ay liyaqtul bacdukum bacda marka dadka isku midka ah naftoodaa laga dhigayaa ka nafsin waaxida oo naftiina ha bixinina waa berhkiin barhka kale yuu bixinin uma aqrartum dabeed waa qirteen oo waa sugteen arrinkaa walxaal baa sugteen antum idinku tashhaduuna aa ka markhaati kacasaan oo naftiina ku markhaati furaysaan arrinkaa ina qaadateen oo qirteen uma antum dabeed idinku haaulaa iyo haaulaa kuwaasow taqtuluuna way idinkan laynaya anfusakum nafihiinii oo dilkii laydiin diiday waa khilaafteen wa tukhrijuuna waxaanad bixinaysaan fariiqan qeyb oo minkum idinka idinka mid aad min diyaarihim guryahoodii ka bixinaysaan taana waa khilaafteen oo waa wacadkii tadaaharuuna xaal aad isugu kaalmaysanaysaan calayhim kuwa aad bixinaysaan korkooda bilitmi dembi aad isugu kaalmaysanaysaan iyo walcudwaani xadgudub oo mudaaharadii in badhkiin badhka kale isku kaalmaysto dilkooda iyo dulmigoodana waa khilaafteen wacadkii laydinkaga qaaday wain yaatuukum hadday idin yimaadaan nimankaa yahuudeed qaar ka midii usaaraa iyadoo lasoo qafaashayna tufaaduuhum waa furanaysaan macnaha fidaagii uunbaa fuliseen oo inaa isfurataan ah kiina la qabsado wixii kaleo dhan waa khilaafteen walxaal baa sidaa samaynaysaan huwa ikhraajkaas iyo bixintaa aada nafihiina bixinaysaan muxaramun mid laydinka xarimay weye calaykum korkiina laga xarimay ka bedelo ikhraajuhum bixintooda laydinka xarimay oo marka sidaa loo laqbeeyo ikhraaju waxay bedel ka tahay damiirka huwa oo ikhraajka u noqonaya tukhrijuunada hore laga fahmay waxaa kaloo bannaan wal xaal baa sidaa samaynaysaan huwa shanigu uu yahay oo damiiru shani laga dhigo iyadoo arrinku yahay muxaramun in laydinka xarimay calaykum korkiina ikhraajuhum bixintooda oo muxaram khabar muqadama uu yahay ikhraajkuna mubtada muahara haddaba afatu'minuuna oo miyaa rumaynaysaan bibacdi lkitaabi kitaabkii barhkii miyaa rumaynaysaan oo dee waxa weeyaan waa fidaagan aa fulinaysaan oo watakfuruuna miyaa ka gaaloobaysaan bibacdin barhka kalena oo dilkii iyo ikhraajkii iyo mudaaharadii laydiin diida way idinka samaynaya alla waxa u ihi famaa jazaau man mid abaalmarintii miyay ahaatay mabay ahaanine kaasoo yafcalu samaynaya dalika arrinkaas oo minkum idinka idin ka midi ilaa khizyun dulli mooyaane waa istifaamiye marka laga dhigo ama naafiye ka dhig oo famaa jazaau man mid abaalmarintii may ahaaninba kaasoo yafcalu samaynaya dalika arrinkaa lasoo sheegay minkum xaali idinka idinka mid yahay ilaa khizyun dulli mooye wax kale ma ahaanin fi lxayaati nolosha dhexdeeda uu ku dulloobo noloshii addunyaa ee liidati ama dhoweyd wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana yuradduuna waxaa loo celinayaa ilaa shaddi alcadaabi cadaabka kiisa ugu adag wama allahu allana ma ahaanin bigaafilin mid moogan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa ishtarow ku iibsaday alxayaata addunyaa nolosha adduunya liidata bilaakhirati aakhira ku iibsaday aakhira waa matruugii laga tago ba'di waa taa gashay oo falaa yukhafafu laga fudaydin maayo canhum iyaga alcadaabu cadaabka laga fudaydin maayo walaa hum manay ahaanin yunsaruuna kuwa loo hiilinayo loo gargaarayo may ahaanin wallaahi laqad aataynaa dhab ahaan baanu u siinay muuse nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa waqafaynaa waxaanan u raacinonu ka daba keennay min bacdihi muuse dabadii birusuli rusushi ayaanu ka daba keennay wa aataynaa waxaanu siinay ciisa nebi ciise oo ambiyada reer banu israa'iil kii ugu dambeeye ah ciise ibna maryama ina maryama ahaa albayinaati aayadihii cadcadda ayaanu siinay oo ka indhala-aanta kusoo dhashay intuu masaxo markaaba indhuhu ay usoo noqdaan biidn illah ka barasta ku dhashay intuu masaxo barastu biidn illahi ay kaga tagto kii dhintay uu kusoo nooleeyo biidn illah aayaadkaasaanu siinay wa ayadnaahu waxaananu ku xoojinay biruuxi lqudusi ay iruuxi lmuqadasa naftii la tahiray waa jibriil calayhi salaam waa min idaafati lmawsuufi ilaa sifatihi baa la ydhaha afa kulamaa jaa-akum mar kastuu idin yimaado rasuulun rasuul bimaa shay u idinla yimaado shayga oo laa tahwa aanay jeclayn anfusakum nafihiinu aanay jeclayn istakbartum miyaad iska weynaysiinaysaan waa maxalul istifhaamta alifta eh waxaan ujeedaa hamzatu listifhaamta afa kulamaa istakbartum weeyaan maxalkeeda laga macnaynaya macnuhu markaa wuxuu noqonayaa afa kulamaa jaa-akum mar kastuu idin yimaado rasuulun rasuul bimaa shay u idin la yimaado shayga oo laa tahwa aanay jeclayn anfusakum nafiinu aanay jeclayn istakbartum miyaad iska weynaysiinaysaan fa fariiqan qayb rususha ka mida kadabtum waa beeniseen wa fariiqan qaybna taqtuluuna waad laynaysaan maxaa kadabtu maadi looga cabiray taqtuluunana mudaaric looga cabiray si loo dareensiiyo weli inay hawsha wadaan oo aanay ka tanaasulin oo waxaa la yidhaha mudaaricu wuxuu tilmaamaa altajadud walxuduud wax mar walba dhacayo soo cusboonaanaya oo weli mustamir ah marka nimanku dilkii lagu yaqaanay yahuude ambiyada weli maydaynoo xataa nebi maxamed bay isku dayeen dilkiisa oo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam yahuudigii reer banu zureyq ee labid labiid ibnulacsamna waa kii sixray yahuudiyadiina reer khaybar khaybar waa tii ku sumaysay nebiga ee hilibka halkuu ugu jeclaa garabka ah sunta ugu dartay marka macnaha anshuxumadoodu weli waa baaqi oo way socotaabaa mudaarica xaaliga ah looga cabiray wa qaaluu waxay yidhahdeen quluubunaa qalbiyadeedu gulfun waa mid daboolan bal kaba kaalay taas ama iskaba dhaafe lacanahum ullah ilaahay waxa uu ku nacdaloo naxariista kaga durkiyey bikufrihim gaalnimadooda sababtooda ayaa lagu nacdalay faqaliilan in yar maa oo aada u yar ayaa yu'minuuna ay rumaynayaan waalqilatu hunaa bimacna alcadam ay laa yu'minuuna aslan qilada waxaa looga jeedaa la-aanoo iimaanba maloo maba rumaynayaan weeye oo kasraduna bimacna alkulli bay ku timaadaa qiladuna bimacna alcadam oo culimada qaarna maada naafiya bay ka dhigeen waxay dhahan faqaliilan in yarna maa yu'minuuna maba rumaynayaan marka labada kii la yidhaahdaba iimaan uma soo hoyane waa gaalo والله سبحانه وتعالى أعلم